إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka madaxdiisii tafaasiil dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa qarax ay mujaahidiintu askarta xabashida kula beegsadeen degmada waajid ee gobolka bakool haweeney soomaali ah ayaa ka mid noqotay dad lagu dilay toogasha ka dhacday iskuul ku yaala dalka iswiidhan dowladda xasan sheekh ayaa fariin goodi ah u dirtay siyaasiyiinta iyada ka mid ah ee aaminsan dowladda inay fashilantay kanaalka wararka alkataa'ib ayaa soo saaray muuqaal ku saabsan weerar lagu qaaday fariisin ciidamada dowladda federaalk ay ku lahaayeen duleedka deegaanka xawaadley ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe gaadiidleyda magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa sheegay inay dhibaato ku qabaan burburka waddooyinka magaaladaas waxaa isa soo taraya dibadbaxyada iyo hadaljeedinta ka dhanka ah dhulboobka iyo guryo burburinta ay dowladda federaalka ka wado magaalada muqdisho maamulka islaamiga ee degmada kunyabarow ayaa dowla diini ah u soo gebagabeeyey ganacsatada iyo xirfadlayaasha deegaanka qodobka dibadda dowladda ruushka ayaa doonaysa inay saldhig militari ka dhisato dalka suudaan آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanna warkaas oo faahfaahsan tafaasiil dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa qarax ay mujaahidiinta askarta xabashida kula beegsadeen degmada waajid ee gobolka bakool faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax ay ciidamada mujaahidiinta xabashida etoobiya kula beegsadeen degmada waajid ee gobolka bakool inta la xaqiijiyey qaraxaasi waxaa ku dhintay saddex askari oo etoobiyaan ah halka ay ku dhaawacmeen sideed kale haweeney soomaali ah ayaa ka mid noqotay dadka lagu dilay toogasho ka dhacday iskuul ku yaala dalka sweden farxaan cali cabdulaahi ayaa warkani
dalka swidhen waxaa dhowaan ka dhacay toogasho lagu sifeeyey inay tahay tii ugu khasaaraha badnayd oo ka dhacda gudaha dalkaas taas oo lagu dilay toban ruuc haweenay soomaali ah oo lagu magacaabo qamar hilowle haysatana saddex carruur ah ayaa waxaa la soo warinayaa inay ka mid noqotay dadka lagu dilay toogashadaas qamar ayaa waxa ay dalka swidhen tagtay muddo hadda laga joogo toddoba iyo toban sano waxaana dilkeeda xaqiijiyey qaar ka mid ah ehelkeeda oo uu ku jiro walaalkeeda oo lagu magacaabo cali weerarkan oo afartii febraayo ee sannadkan ka dhacay kambas resbegeska ayaa argagax ku abuuray guud ahaan dalkaas wuxuuna dib u kiciyey doodo xooggan oo la xidhiira waxay ku sheegeen xagjirnimada iyo xakamaynta hubka ninka weerarka geystay oo la yidhaahdo rikard anderson ahna lix iyo labaatan jir ayaa waxay sheegeen inuu xidhiir la lahaa kooxaha islaamiyiinta dalka swidhen waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay ka dhacayay weerarro toogashooyin ah waxaana weerarkii kan ka horreeyey lagu dilay salwan momika oo ahaa nin asal ahaan ka soo jeeda dalka ciraaq balse haystay dhalashada swidhen kaas oo marar badan goob fagaare ah ku gubay qur-aanka kariimka dowladda xasan sheekh ayaa fariin goodi ah u dirtay siyaasiyiinta iyada ka mid ah ee aaminsan dowladdu inay fashilantay sida warkaani uu ku faahfaahinayo maxamed qaasim dowladda federaalk ayaa sheegtay inay tallaabo adag ka qaadi doonto siyaasiyiinta ay ku sifaysay inay khalqalgelin ku hayaan amnigooda gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir ee dowladda federaalka maxamed axmed diiriye yabooh oo goob isku imaatin ah ka hadlayay ayaa waxa uu hanjabaad u diray mucaaradka dowladda federaalka yabooh ayaa waxa uu tilmaamay in ay jiraan dad siyaasiyiin iyo xildhibaano ah oo khalqalgelin ku haya amniga dowladda federaalka sida uu hadalka u dhigay maxkamadda dowladda federaalk ayuu faray inay tallaabo adag ka qaadaan dadkaas uu tilmaamay iyo kuwa diidan in la qabto doorasho qof iyo cod ah waxaan arkayaa nin weliba aad iyo aad u suurad xumaynaya magaalada muqdisho amniga ka jira wuxuu u turjumay ama sheegay magaaladan muqdisho dadka hadda madaxda ka ah oo ama maamulka ah ama amniga ka shaqeeya ama madaxda qaranka xataa in ay ahaa jireen dadkii magaaladan qaraxyada ka ridi jiray arrintaas waxaan rabnaa qof kasta oo suurad xumeeya amniga iyo horumarka dalka ka jira maxay qabanayaan hay-adaha garsoorka garsoorku ma wuxuu xukumaa kaliya dhulalka muu kala xukumaa waxaa la rabaa hay-adaha garsoorka wax kasta oo suurad xumaynaya dalka amnigiisa inay tillaabo ka qaadaan dadka nuucaasa waa in loo yeedho oo su'aalaha nuucaasa ama aragtida nuucaasa meesha ka keena in la weyddiiyo arrintaasu arrin loo dulqaado kara ma ahan arrin saxa ma ahan waa arrin u baahan in laga hortago si wada jirana looga hortago waxaa la rabaa inaan soo baxno inaan iska difaacno kuwa doorashada diidan madaxda dowladda federaalk ayaa waxa ay guudis iyo cagajugleen ku hayaan dadka iyada ka tirsan iyo kuwa kasoo horjeeda ee dhammaantoodu dhaliilsan siyaasadda qaras xoornimada ah ay ku socoto dowladda federaalka kanaalka wararka alkataa'ib ayaa soo saaray muuqaal ku saabsan weerar lagu qaaday fariisin ciidamada dowladda federaalka ay ku lahayeen duleedka deegaanka xawaadley ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe mubaarak cumar ayaa warkaani faahfaahinaya
filimkan uu baahiyey kanaalka wararka alkataayib ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa weerar loogu qaaday fariisin ay askarta dowladda federaalka ku lahaayeen deegaanka xawaadli ee gobolka shabeellada dhexe isdaarkan oo soconayo qadar saddex daqiiqiyo ee sakimaaya waxaa lagu soo bandhigayaa xaqiiqada taalla furimaha dagaalka ay ku hardamayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo askarta dowladda federaalka iyo shisheeyaha oo dhinac ah dagaalkan ayaa dhacay xilli habeenah islamarkaana ay askarta dowladda federaalka aysan war ka hayn ayna ka war heleen iyadoo difaacyadooda ay soo jireen militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu horeyn muuqaalkaya waxaa ka soo muuqanaya ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo si safsiman ah wada tooganaya askarta dowladda federaalka iyagoona isaga cararaya fagaarayaasha dagaalka xilli ay hurdadu ku saseen muuqaalkan ayaa waxa uu si toos ku tusayaa ciidamada mujaahidiinta oo dhaawactiraya askarta dowladda federaalka kuwaas oo ku dhuumanaya hawdka waxaa filimkan ka soo muuqanaya askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalka kaasoo ay gacanta ku dhigeen mujaahidiinta waxaan la arkayaa isagoo dhex fadhiya hubkii agabkii ay ka soo furteen militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale waxaa xerada dhex daadsan qaar ka mid ah meydadka askarta dowladda federaalka ee lagu laayay dagaalka iyadoona rasaastu ay ka hadhashay qaybaha sare ee jirka ugu dambeyn isdaarkan waxaa ka soo muuqanaya hub aad u fara badan islamarkaana laga furta askarta dowladda federaalka kuwaas oo isugu jira qoryaha fudud iyo kuwa culus rasaas tirobeelha iyo agabyo kale kanaalka wararka alkataayib ayaa marar badan baahiyey muuqaalo isugu jira weeraro dhabagalhayo kuwa toosa lagu soo bandhigayo khasaaraha lagu gaarsiiya dowladda federaalk iyo shisheeyaha kusoo duulay dalka gaadiidleyda magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa sheegay inay dhibaato ku qabaan burburka wadooyinka magaaladaas cabdulkhaaliq macalin cabdiweli ayaa warkaani soo jeedinaya gaadiidleyda magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa sheegay inay dhibaato ku qabaan burburka wadooyinka magaaladaasi qaar ka mid ah gaadiidleyda ka howlgala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo saxaafadda la hadlay ayaa waxa ay ka warameen dhibaatooyinka kala duwan oo ay ku sheegeen inay ku qabaan wadooyinka burbursan ee magaaladaasi beledweyne waxa ay tilmaameen intaasi ay sabab u tahay cillado ku yimaada gaadiidkooda meeshii ay ku tegi lahaayeen hal sacna ay ku tagaan laba saacadood waa kuwaan iyaga oo ka hadlaya waxaan ka mid ahay gaadiidka ku socota magaalada beledweyne waxaan dhibaato ku qabnaa wadada waa jaam haddanana waa rifrif meeshii ku tagi lahayn hal saac waxaan ku tegaynaa laba saac iyo bar wadooyinkan burburay dhibaatadan ku qabno waxaa ka mid ah sida laamiyada rafta noqday oo burburay oo ku burburay biyibaxada iyo balaayada soo lalaabato oo inay kushineetooyinka ay kaa jabaan oo dhibaato badan ay kugu qabto sidoo kale gaadiidka cillado badan ay ugu yimaadaan aadan heli karaynin waddo aad maanta dhan ku socoto laga yaabay haddii aad maanta laba biyaajo ama saddex biyaajo aad ka gasho wadooyinkaas rafta ah laga yaabay inaadan sii shaqayn karayn oo daaleyso sababto ah wadooyinka markay god iyo goof ay yihiin waxaa badanaysa jagjagtooda badanaysa marka oo dhibaatadaas ayaan ku qabnaa gaadiidleyda qaybahooda kala duwan ee ku dhaqan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa mar sii horeysay ay ka cabanayeen qiimaha shidaalka ee magaaladaasi maantana waxa ay ka cabanayaan burburka wadooyinka magaaladaasi iyagoona ilaa hadda jirin cid wax u qabata waxaa isa soo taraya dibadbaxyada iyo hadaljeedinta ka dhanka ah dhulboobka iyo guryo burburinta ay dowladda federaalka ka wado magaalada muqdisho warbixinta warkani waxaa soo gudbinaya cali aadan xasan boqolaal ruux oo ka cadhaysan burburinta ay guryahooda ka wado dowladda federaalka ayaa si adag ugu horyimid tallaabadan dadkaas oo ku dhaqan deegaanka siinka dheer ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in muddo laba maalmood ah la burburinayay guryahooda waxayna dowladda federaalka ku eedeeyeen inay si khasab ah u burburinayso guryahooda iyagoona wax heshiis ah amaba wax wadahadal ah aanan la gelin ka hor intaysan bilaabanin burburinta dadkan caraysan ayaa si cad u sheegay inaysan marnaba ogolaa doonin in la burburiyo guryahooda iyagoona xusay inay hadda kahor iska difaaceen gumaysihii talyaaniga sidaas darteed aysan u dulqaadi doonin in xoog loogu qaato hantidooda waxayna arrintan ku tilmaameen mid sharci darre ah mana aha markii ugu horeysay oo dhulboob laga soo wariyo magaalada muqdisho dadka ay saamaysay arrintan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inaysan marnaba ogolaa doonin iibinta dhulkooda maanta hantidaynii dhulkaynii la burburinaayo xaqdar lagu burburinaayo nimaan waxba ku lahayn baallo keensanaayo ciidan ku soo daadsanaayo gurigaaga ku jirtid marrasta kuu tiili waayeelka ku joogay intaba ay ku joogeen ka bax la dhahaayo dhibaato iyo mucjiso aan aragnay waaye waa mid aan la yaabannahay waaye awooddayna ilaahbaa awood leh laakiinse waxaan leenahay haddii guri layska bixinaayo aan qof ka yeelayno waxaan ka yeeli lahayn talyaani oo meeshaan weerar ku soo qaaday oo gaal ah ayaan ka diidnay awowgeyna awoolankayna ka diideen maanta annagoo maskax laho caqli laho ilaahay subxaana wa tacaala garaadii intaba ilaahayna siiyey aalad tii hore mid ka casrisan ee waddanka taallo in maanta na dhaco amba noo soo shaati dowladeed amba shaar buug dowladeed inta soo qaato mihii lagu hoos gamba lahaa ee dhibaato lagu geysiisanaayo waa dhibaato waxaan cabasho ka nahay dad tuugo ah ise soo bahaystay kii wax u fulinaayo iyo kii dhulka loo fulinaayaba ay yihiin dad issoo bahaystay tuugo ah hanaga joojiyaano katarbiilkaas hanaga joojiyaano rabshaas hanaga joojiyaano dhulboobkaas hanaga joojiyaano hadday naga jooji waayaan ciqaabadda iyo wixii laga hela ayagaa ayagaa cumahadinayaan dhulna sidiisa waxaa leeyahay hanta maguurtu waaye ma guuro wax kastay ka sameeyaan dhulay duduminayaan hadda wayna baxayaan cidda laga gedi doono iyo cidda laga iibi doonan waxaan dhahaynaa ha ku ajarmin ha ku kahatoomin dhulboobka magaalada muqdisho ayaa muddooyinkii dambe noqday mid iska caadi ah iyadoona ay jiraan kiisas badan oo ay ku lug leeyihiin mas-uuliyiinta dowladda federaalka dadka deegaanka ayaa marar badan ka dhawaajiyey cabasho la xiriirta arrintan balse ilaa iyo hadda wax xal ah lagama gaarin maamulka islaamiga ee deegaanka kunyabarow ayaa dowla diini ah usoo gabagabeeyey ganacsatada iyo xirfadleyda deegaanka warkani waxaa inoo diyaariyey mubaarak cumar dowradani oo uu soo qaban qaabiyey maktabka dacwada degmada baraawe ee wilaayada islaamiga shabeellada hoose ayaa loo qabtay ganacsatada iyo xirfidleyda ka shaqaysata magaalada kunyo barow dowradani oo socotay muddo toddoba maalin ah islamarkaana waxay ganacsatadii loo qabtay ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim ah gabagabadii dowladda lagu soo xirayey ayaa waxaa ka soo qaybgalay marti sharaf kala duwan oo isugu jira culimo iyo mas-uuliyiinta degmada baraawe ee wilaayada islaamiga shabeellada hoose ugu horeyn sheekh fu'aad maxamed khalaf oo ka mid ah culimmadii ka qayb gashay xiritaanka dowladda ayaa ganacsatada u jeediyey kelimad dardaaran ah aniga dardaaranka aan dardaarmayo waxaa weeye in aan fahamno kelimatu laa ilaaha ila allah kelimatu altawxiid liajlihaa khalaqa allaahu alkhalqa khalqiga oo dhan alla wuxuu abuuray isaga keligii inay caabudaan oy ka amar qaataan oo ay daacadiisa galaan oo ay shareecadiisa isku xukmiyaan ay addoommo u noqdaan alle wuxuu leeyahay rasuul maanan soo dirin ilaa waxaan la soo dirnay rasuul kastaba inuu dadka ugu yeero kelimatu laa ilaaha ila allah wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin adiga nebi moxamed hortaa rasuul maan soo dirin ilaa nuuxii ilayhi rasuul kasta waxaan u waxyoonnay annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun ay laa macbuuda bixaqin ila allah inay aniga keligay i caabudaan inay dadka u sheegaan taasaa dagaalka ka dhacay oo dhiigga u daatay annagu marka waxaan idinkugu yeeraynaa oo muslimiinta oo dhan ugu yeeraynaa oo nafteenna iyo ehelkeenna ugu yeeraynaa allah keligay in la caabudo qaar ka mid ah ganacsatadii dowladda loo soo xiriyey ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay dowladda ku qaateen iyagoona wilaayada ka codsaday in dowladan oo kale loogu soo celceliyo dowladaas dowla socod oo ganacsatada deegaankan kuunyabarow ama degmadan baraawa xisaabsan ahaysi oon ganacsata noocayaasho kala duwan haddii ahaayaan hadalaayaan harqaanla haddii hadalaayaan nimanka injineeryaasha haddii hadalaayaan ganacsatada dukaamaha sokorta haddii hadalaayaan raga kabaanleyda haddii hadalaayaan dadka bajaajleyda haddii hadalaayaan maqaayadeyda haddii hadalaayaan dadka shidaalka gadaw dowladda intaasaa horta liinqobadii markuu anugu bilaawaya magaceyga magaaga masaka dhehe weysou yar macalin dowladana dowla aad iyo aad muhiimsan tahayd waxyaalo badan oo uu noo maganaayan ka qaadan insha allahu tacaala maasha allah dowlad wala un ka qaadan may kumid tahay istiqbaalu shahru ramadaan walkala istiqbaalu shahru ramadaan soo dhaweys soo dhaweynta bisha ramadaan ti lamaad may ahayd ahmiyatul ilm maasha allah ti kala saddexaad may ahayd kayfa xaaluka maca alqur'aan ad iyo qur'aanka dhatasay may ma yaal may iskoo dhahay adiga qur'aanka bisha ramadaan la ijeedeen ti afaraad may ahayd alwalaa walbaraa ay walaalku weeshadayn ayan bir ku nagdayn ti kale shanaad may ahayd fadaa'ilu salaad salaada fadligalet maasha allah eed iyo eed ulan badan iyo akhriid eed iyo eed ka farahsan eed iyo eed wala nii bari maasha allah eed maasha allah dadkii dowladda nii qabad maktabka dacwada degmada baraa may ku osid lahaay maalin kasta ina dowladan oo kale joogtan oo ka weenaan maasha allah boqolkiiba boqol hadda nin maanta og gunaanadka ay tahay alxamdulilah aan leenahay koleyba culimmadeyni iyo iyo macalimiinteyni iyo dembigooda alla dhaafaan leenahay ajarna ilaahay ha ka siiye aad iyo aad aan ugu faraxsanahay dowladan noo oo maanta ilaahay noo soo gonanaday oo waxay dhammaayeen ilaa laba boqol oo qofood oo ganacsato iyo muruqmaalatabi isugu jiraan walaa wax badan aan ka faa'iidnay shalay maashi- meesha aan joogno maanta ma joogno meel kor ayaan joognaa alxamdulilah wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa muddooyinkii dambe dardargelinaysay dowraadka diiniga ay u qabanayso bulshada taas oo loogu gol leeyahay sidii sare loogu qaadi lahaa wacyiga diineed ee bulshada warkan waxaad kala socotaan warbaahinta alfurqaan ugu dambayntii warka dibadda dowladda ruushka ayaa doonaysa inay saldhig militari ka dhisato dalka suudaan ruushka iyo suudaan ayaa isku afgartay arrinta ku saabsan in ciidamada badda ee ruushka ay saldhig militari ka dhigtaan boorta suudaan wasiirka arrimaha dibadda suudaan cali yuusuf al shariif ayaa arrintaasi ka dhawaajiyey kadib markii uu soo gabagabeeyey wadahadallo uu moscow kula yeeshay dhiggiisa ruushka arrintan isfahamka ayaan gaarnay marka su-aashu waa mid aad u fudud wax walba waynu ka heshiinay ayuu al-shariif ku yidhi shir jaraa'id isaga oo ka jawaabayay su'aal ahayd halka uu hadda marayo heshiiska saldhigga ciidamada ruushka ee suudaan dhowr maalmood kadib markii yuusuf loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda wuxuu xaqiijiyey inuusan wax diidmo ah ka qabin inuu saldhig ruushka ka samaysto xeebta badda cas ee dalkiisa dhankiisa wasiirka ruushka ayaa carabka ku adkeeyey in si gaar ah isha loogu hayo xaaladda dalkaas iyadoo si degdeg ah loosoo afjarayo howlgallada militari islamarkaana la bilaabayo wadahadallo heer qaran ah oo ay ku jiraan dhammaan wakiilo ka socda xoogaga siyaasadeed iyo kuwa qowmiyadeed waa siduu hadalka u dhigay tan iyo tobankii sane ee ugu horreeyey ruushku wuxuu muujiyey xiisaha uu u qabo qaaradda afrika wuxuuna kordhiyey ganacsiga maalgashiga heshiisyada militariga iyo heshiisyada hubka ee dalal badan oo qaaradda ku yaala iyo sidoo kale heshiiska tamarta iyo kheyraadka kale ee dabiiciga ah wararkii alfurqaan waa naga intaa